ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda andalus waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah ku dhowaad siddeetan ka tirsan maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camliyad isishaadiye ah oo maanta ka dhacday xero murtadiintaasi ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho iyo bayaan ka soo baxay mujaahidiinta oo lagu sheegay in camaliyaddaasi loogu argudayey dadka muslimiinta ee maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada ay ku dhibaataynayeen deegaanka ceelasha biyaha qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah hubka intii ugu badnayd waxaa qaatay nimankii waa aragtay waxay soo bandhigeen hub aan weligood gacantooda gelinaa gacantooda marka in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin wax xaqiiqo madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya murtad shariif sheekh axmed oo qiray in wax ciidan ah oo lagu dagaalgeliyo aysan helin kooxda xasan sheekh sheegayna in hubkii murtadiinta uu u gacangalay mujaahidiinta fashilna uu ku soo idlaaday xamladii laba sano ka hor uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa shacabka muqdisho oo bilaabay inay adeegsadaan xeelada cajiib ah si ay uga badbaadaan lacagaha baadda ah ee duldhigtay wasaaradda maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtad cabdiraxmaan ceynto oo ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda riddada soomaaliya oo qiray kalsoonnida ay bulshada soomaaliyeed ku qabaan adeegyada ay bixiyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalinkii labaad suuqyada magaalada boosaaso oo xidhan maxay tahay sababta iyo kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo beesha garro oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi qodobadaas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha suheyb ismaaciil iyo maahir ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona waxaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ku dhowaad siddeetan ka tirsan maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad isishaadiyo ah oo maanta ka dhacday duleedka magaalada muqdisho iyo bayaan ka soo baxay mujaahidiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo faahfaahinada soo baxaya aan soo dhoweeyey walaalka ismaaciil salaad oo barnaamijka caawigala qaybgelaya hey ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir sida maanta wararkeennaba aan ku baahinay saaka aroortii hore mujaahidiintu waxaay camaliyad istishaadiye ah ku weerareen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho xeradan ayaa lagu magacaabaa roob da-ay waxayna ku taallaa duleedka muqdisho halkaasi waxaa ku sugnaa maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee ashahadala dirirka ah waxaana sidoo kale halkaa u yeelay gaadiidka dagaalka oo maleeshiyaadkaasi ay lahaayeen geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaxeynaya gaari miinaysan ayaa allah fadligiis waxaa u suuro gashay inuu soo dhaafo xeenddaabyadii xeradaasi iyo barihii kontarool ee xerada ka horreeyey waxaana durbo u suuro gashay in uu bartamaha xerada galo gaarigaasi halkaasna camaliyad istishaadiyaha ka fuliyo camaliyadaasi khasaaro baaxad leh ayay bashiirow geysatay oo dhimashay dhaawac isugu jira oo murtadiinta ah xilligii hore ee saakay warbaahinada cadowga iyo warbaahinada kale waxay isku dayayeen bashiirow inay khariyaan khasaaraha baaxadda leh ee cadowga gaaray iyo burburka xerada iyo gaadiidkii halkaa ku burburay balse barqanimadii maanta markii uu soo baxay bayaanka mujaahidiinta oo lagu faahfaahiyey camaliyadaasi ayay warbaahinada qaarkood sheegayeen in khasaare lixaad leh maleeshiyaadka uu soo gaaray burbur xooganna xeeradaasi uu soo gaaray haddaan ku hormarno bashiir bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in allah subxaanahu watacaala mujaahidiinta u suurogeliyey maanta in xerada murtadiinta ay weeraraan camaliyadana sidii loogu talagalay ay u fusho bayaanka waxaa lagu sheegay in murtadiinta halkaa ku bakhtisay ay gaarayaan ilaa sideed iyo labaatan murtad dhaawacuna uu marayo koob iyo konton askari oo murtadiin ah oo dhammaantood ba ahaa maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee halka ku sugnaa sidoo kale bayaanka bashiiro waxaa lagu xusay in ciidan gurmad ahaa oo murtadiin ah iyagana qarax loogu diyaariyey halka loo yaqaano isbaarada shabeelle oo aan ka fogeen xerada markii ay qaraxa dul yimaadeenna maleeshiyaadka qaraxaasi lagu qarxiyey oo mujaahidiinta ay ku qarxiyeen halkaasna khasaaro labaad oo baaxad leh uu ka dhashay bashiirow haddaan dib ugu laabano xerada roob da-ay camaliyaddii ka dhacday muuqaalo baraha bulshada maanta lagu baahinayey iyo mareegaha internetka bashiir waxay muujinayaan burbur xoogan oo xeradaas soo gaaray gaadiid fara badan oo gaadiidka tiknikada loo yaqaano oo cabdibiliyaal u badnaa oo halkaa ay ku burburisay camaliyadda maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku bakhtiyay camaliyadaasi oo iyagoo hilbagoo go-ay ah oo wada shabaq noqday wadada xerada hormarta daadsan yihiin oo hilbahooda qaarkood xataa meelo fogfog laga soo ururinayay yacni marka la eego quwadda ay lahayd camaliyadda halkaa ka dhacday khasaaraha sida bayaanka mujaahidiinta lagu sheegay waa sideed iyo labaatan dhaawacuna waa koob iyo konton balse waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato dhaawacyada qaarkood bashir waxaana loo xaqiijiyey oo garaab ahaa in durbadiiba saakay markii camaliyadu dhacday kadib in xamar loola cararay magaalada muqdisho cisbitaalada ku yaala ay murtadiintu la aadeen xeradana burbur xoogan ayaa gaaray sida muuqaalada ka muuqanayay ee laga soo qaada xeradaasi waxaa xusid mudan sidoo kale bashiiro in la tilmaamo in duhurnimadii maanta uu xeradaasi tegey oo uu booqday madaxa sirdoonka riddada murtad sambolooshe iyo saraakiil kale oo murtadiin ah oo iyagoo dhex taagan burburka xerada iyo gaadiidkii burbure ag taagan lasoo sawiray oo sawiradooda iyo muuqaaladooda maanta lagu baahinayay mareegaha internetka bashiir dadku waxay isweydiinayaan maxaa xeradan mujaahidiintu u beegsadeen bayaankana waa lagu sheegay mujaahidiintu xeradan waxay u beegsadeen dhowaan xeradan waxaa soo degay maleeshiyaad ashahadala dirir ah oo sirdoonka riddada ka tirsan saldhig ayay halkaa ka samaysteen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafaba maleeshiyaadkaasi waxay raaf jirdil iyo xadgudubyo kala duwan u geysanayeen bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda dad fara badan bay halkaa ka raafeen oo dad mustadcafiin oo masaakiin ah oo dad shacab ah qaar waa jir dileen qaar dhibaatooyin kala duwan bay u geysteen iyadoo arrintaa marka mujaahidiinta ka duulayaan ayaa camaliyadan iyo qaraxii ka dambeeyaba waxay hiil iyo aargudba u ahayd sida bayaanka mujaahidiinta lagu sheegay dadka muslimiinta ah ee qaarkoodna ay dhibaateeyeen qaarkoodna hadda weli jeelasha murtadiinta ay ku jiraan oo ay ka buuxaan in loo aargudo dadkaasi oo weliba looga aargudo kuwii murtadiinta ahaa ee dhibkaa geystay oo meeshii ay kasoo duulaan tegayeen lagu beegsado oo lagu weeraro xeradan waxay ahayd taliska ugu weyn ee dhibaatada hadda ay ka wadeen murtadiinta ceelasha biyaha ay kasoo duulaan tegi jireen oo dadka qaar intay ku xiraan halkaas kadibna laga sii qaadi jiray oo jeelashooda muqdisho ay geen jireen maleeshiyaadkan maanta halaagsamay waa kuwa maalmihii lasoo dhaafay faraha kula jira bashiirow dhibaatooyinka dadka muslimiinta ee u geysanaya marka waa looga arguday intii ka badbaadana sida bayaanka mujaahidiinta lagu sheegay bashiirow fariin baa loo diray iyadana oo mujaahidiintu waxay ku yiraahdeen in marnaba aan looga hari doonin dhibaatooyinkii ay geysteen wixii maanta ku dhacay saaxiibadoodna wax ka daran ay mujaahidiinta ka filan doonaan aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markana murtad shariif sheekh axmed ayaa sheegay inuu fashilmay xamladii gurgurta uu ku soo qaaday deegaanada wilaayaadka islaamiga ah wuxuu sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta lagu burburiyey dagaaladaasi aysanna jirin guuto ka mid ah oo dagaalami karta mujaahidiinta ayuu sheegay in hubkii ugu badnaa ay ka furteen maleeshiyaadka oo cararkii ay ka soo bilaabeen deegaanka bacaadweyn ay ku gaareen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuu sheegay inay adag tahay in mar kale maleeshiyaadka riddada dib loogu soo celiyo furimaha dagaalka ciidanka kusoo jooga bacaadweyn ee isagoo lugeynaya halkaa maray ee xamar galay inaad dib u soo celisaa wakhti badan kaaga baahanta waxaasoo dhan waa soo dhaafta maanta dib inaad u soo celisaa waxay u baahanta wakhti fara badan ay u baahanta inaad adoon ciidanka soo celin inaad dagaal maxaa ku gelaysaa haddaaba ciidankii kala daatay maxaa ku gelaysaa dagaalka dhinaca kale hubka intii ugu badneed waxaa qaatay nimankii cadowga ah waa aragta waxay soo bandhigeen hub aan weligood gacantooda gelinaa gacantooda gal marka in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin waa xaqiiqo saraakiisha ciidamada ay kula wadaagayaan ay kula wadaagayaan ma aha tiro yari nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan hadday ciidanka kala daateen oon dib loo hagaajinaynin oo inta aragto la fadhiyo oo maanta guuto dagaalami karta aysan jirin oo haddana noogala dhig wax kasta inay fiican yihiin annaguna aan rumaysano maxaa dhacaya markaas ilaa nimankan shabaabka inta aan ka ogna ciidanka ka badan ay ka ogyihiin wax khusayaba ma aha ciidanka horta habka hadda loo dhisay aniga xogta aan hayo waxaa soo bandhigay turkida ciidanka istraakjarkii la yaqiin oo intaas uu ku soo socday in si fudud layskaga bedelo sax maaha الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markana murtad cabdiraxmaan ceynto oo ka mid a mas-uuliyiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray kalsoonida ay bulshada soomaaliyeed ku qabaan adeegyada ay bixiyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteen hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka muqdisho oo bilaabay in ay adeegsadaan xeelado cajiib ah si ay uga badbaadaan lacagaha baadda ah ee ay duldhigtay wasaaradda maaliyadda ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu soo laabanaya kadib maalmo uu suuqan u xirnaa jahawareer ka dhashay lacago baad ah oo ay xukuumadda muqdisho shacabka iyo ganacsatada ku soo rogtay dukaamada ganacsiga iyo shirkadaha waaweyn ayaa albaabada loo furay balse waxaa weli xiran qaybo ka mid ah suuqa oo ay ganacsatadu ku jiraan xaalad feejignaan ah dadka usoo tukaamaysa tagaya bakaaraha ayaa isticmaalaya xeelado kala duwan si ay lacagtoodu uga badbaado lacagaha baadda ah ee kooxda xasan gurguurte ay ugu yeertay canshuur qaar ka mid ah ganacsatada oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in si caadi ah ay uga adeeganayaan macaamiishooda islamarkaana ay ka xeeladaysteen awaamiirtii uga timid xukuumadda muqdisho suuqu maanta dib ayuu u furmay inkastoo weli ay xiran yihiin qaar ka mid ah goobaha ganacsiga haddana si guud waxaa la dhihi karaa ganacsigu dib ayuu u soo laabtay ganacsatadu waxay adeegsanayaan xeelado ay uga gabaadsanayaan canshuurta dheeraadka ah ee ay dowladdu soo rogtay ayuu yidhi mustafa oo ka mid ah ganacsatada bakaaraha kumanaan kun oo adeeg u soo doontay bakaaraha islamarkaana ka baqaya in lacagahooda danabaysan laga jarto ayaa ku xoomay shirkadaha isgaarsiinta iyagoo lacagtooda u beddeshay kaash dollar ah xeeladaha ay dadka inoo imaanaya adeegsanayaan waxaa ka mid ah in ay lacag kaash dollar ah wax nooga iibsanayaan tusaale ahaan qof ayaa alaab nooga gatay toddobaatan dollar meeshii aan e v c ama ii dahab ka sugaynay wuxuu noo soo taagay lacag boqol dollar ah kadibna annaga ayaa u celinay baaqigiisii oo elektronic ah waxaa sidaas yidhi cabdi faarax oo ah dukaanle ku sugan bakaaraha xeeladahan ay adeegsanayaan ganacsatada iyo shacabka caadiga ah ayaa ceel ku sii ridaysaa rajadii ay wasaaradda maaliyadda ka lahayd in ay lacago kumanaan kun ah ka jarato koontooyinka ganacsatada adeegyada loo yaqaan maarjantiga ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta ayaa u muuqda kuwa laga sii guurayo kadib markii ay noqdeen meesha loo soo maro lacagaha baadda ah ee xukuumaddu dul dhigtay shacabka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa suuqyada boosaaso oo laba maalmood u xirnaa baadda siciiddani maamulka shahadaladirarka ah ee isku magacaabay puntland ayaa lacago baad dheeraad ah ku soo rogay ganacsatada ka howlgala suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taasi oo ay si weyn u diideen ganacsatada suuqyadaasi dadka ku dhaqan magaalada boosaaso gaar ahaan ganacsatadu waxay warbaahinta maxalliga u sheegeen in iyagoo markii hore dhibane u ahaa lacago fara badan oo baad ah oo uu ka qaado maamulka fadhigiisu yahay garoowe dhowr meel oo kala duwanna looga qaado laga soo bilaabo dekedda ilaa goobahooda ganacsiga uu mar kale maamulkan soo rogay lacago cusub oo baadda ah waxay ganacsatadu sheegeen in lacagahaasi baadda ah lagu kordhiyey boqolkiiba lixdan taasi oo ay sheegeen inaysan awoodin bixinteeda waxayna intaas ku sii dareen in loogu daray weerar lagu soo qaaday goobahooda ganacsi dhowr qofna la xiray qaarkoodna lagu handaday baastoolado iyo hubka ay wateen maleeshiyaadka maamulka ridada puntland ka tirsan lacagaha baadda ah ee uu soo rogay maamul goboleedka shahadaladirarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa keenay in ganacsatadu ku dhawaaqaan shaqo joojin muddo laba maalmood ahna uu suuqa magaaladaasi u xirnaado lacagaha uu maamulkaasi soo rogay muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey maleeshiya oo ka tirsan kuwa siciid deni oo gaadiidka dagaalka ee dusha ka faydan ku guraya ganacsato ka biyadiiday bixinta lacagaha uu soo rogay ee baadda ah maamulada dabadhilifyada u ah saliibiyiinta ayaa ka wada siman inay isbaaro u dhigtaan hantida shacabka maalmo ka hor ay ahayd markii shacabka caasimadda ku dhaqan ay ka kacdoomeen baad xarkaha goosatay oo uu soo rogay maamulka murtad xasan gurguurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa murtad cayntee oo qiray kalsoonida ay bulshadu ku qabto maxkamadaha mujaahidiinta murtad cabdiraxmaan cayntee oo ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray kalsoonida ay bulshada soomaaliyeed ku qabaan adeegyada ay bixiyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtadkan ayaa tusaale u soo qaatay adeegyada garsoor ee ay shacabka soomaaliyeed ka helaan maxkamadaha shareecada islaamka oo uu qiray in ay fuliyaan xukunno ku dhisan cadaalad bulshada ayuu sheegay in ay kalsooni ku qabaan xukunnadaasi islamarkaana ay yihiin kuwo hirgala dhanka kale ayuu barbardhig kula sameeyey maxkamadaha dawaaqiidda ee riddada oo uu sheegay inaysan kalsooni ku qabin bulshada soomaaliyeed islamarkaana aysan fulin awaamiirta ka soo baxda ma ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya uu qiro horumarka ka jira wilaayaadka islaamiga ah iyo adeegyada ay bixiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay mahadiyeen bulshada soomaaliyeed madaax siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo xubno kale oo ka tirsan riddada ayaa dhowr jeer jeediyey hadallo kuwaas la mid ah iyaga oo dhanka kale ka dayrinaya adeegyada ay bixiyaan maxkamadaha dawaaqiidda ah ee xeerarka gaalada wax ku xukuma aad baad u mahadsantaha walaalka maahir maxamed inta aadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhaynta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey camiliyaddii istishaadiga ahayd ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xerada roob da-ay ee ku taala duleedka magaalada muqdisho waxay ahayd khabarka ugu weyn ee maanta lagu falanqeynayey baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xidhiirto iyada oo la isweydaarsanayey magacyada iyo sawirada maleeshiyaadkii ku bakhtiyey camaliyadaasi barakaysan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga intaa aad buu umahadsanyay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa sida aad xubinta ku dhegaysateen murtad cabdiraxmaan ceente oo ka mid a mas-uuliyiinta riddada waxaa uu qiray kalsoonida ay bulshada soomaaliyeed ay ku qabaan adeegyada ay bixiyaan maamulada wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaara adeegyada garsoorka ku soo dhowaada codka murtadkaasi shabaabku sayladda uu suuqooda badeecada ugu weyn oo taalla waa maxkamado aa loo tagaa sababaha loogu taga waxay ahayd ee, maxkamaddooda markaad tagtid horta go-aanka waxaa lagu gaarhayaa muddo aad aad u yar ko go-aankii meeshaas ka soo baxana waa la fulinayaa fulintiisa aaday u sahlan tahay midda saddexaadna waxaa waaye dadka maxkamadahaas taga waxay aaminsan yihiin inta badan max- go-aankaas soo baxay inuu yahay mid cadaalad ku salaysan marka taas loo barbar dhigo ee, nidaamka cadaaladda ee dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada marka loo barbar dhigo horta waxaa laga yaabaa in go-aan laga gaaro case mucayana inay qaadato sanad ama laba sano racfaan mm, racfaan gobolka ilaa maxkamadda sare laisla gaaro hadhow haddana amar fulin lasoo saaro amarka fulinta haddana inuu fuli waayo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi waad mahadsan tahay bashiir een markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin bishii kow iyo tobanaad oo xiriir ah ayay socdaan dagaalada iyo duqaymaha ka dhanka ah dadka shacabka ee reer filistiin Een si la mid ah maalmihii hore duqaymo xoogan ayaa qidaaca ka dhacday saacadihii lasoo dhaafay een bashiirow goobaha ugu badan ee duqaymuhu ay ka dhaceen waa magaalada khan yunis oo dhacda koonfurta qidaaca khaza sidoo kale waxaa jireen askar ka tirsan ciidanka sahaynada ay si toos ah rasaas ugu furayeen dad shacab ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen dadka oo ka sii cararaya rasaasta cadowga اشتري اولاد اشتري اولاد
Een sidoo kale sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen caruur yaryar oo dhaawacyo ay ka soo gaareen rasaastaasi Een sidoo kale deegaano dhaca bartamaha iyo waqooyiga qidaaca khaza maanta iyagana duqaymo ayaa ka jiray Een ciidanka gumaystaha yuhuuddana markiisii saddexaad ayuu khan yunis ku soo duulay Een dabcan maalmo ka hor waxa uu sheegay inuu soo gebagabeeyey howlgallada qidaaca ka socda laakiin mar kasta uu sheego inuu muqaawamada ka tirtiray khan yunis ayuu mar kale dib ugu soo duulaa isagoo mar kale ku andacoonaya inuu muqaawamadii uu sheegay inuu ka takhallusay uu ka takhallusayo markaan eegno tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in afar iyo labaatanki saac ee lasoo dhaafay ay shahiideen dad gaaraya labaatan ruux halka ay dhaawacmeen boqol afar iyo labaatan kale Een tirada guud ee shuhadadu waxay maraysaa afartan kun laba boqol saddex iyo labaatan halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo laba kun sagaal boqol siddeetan iyo kow kale intaa waxaa sii dheer toban kun oo dad ah oo lagu la'yahay burburka hoostiisa kow iyo toban bil kadib dagaalkii bilowday toddobadii oktoobar Een kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas oo loo adeegsaday qarax waxaa lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku sugnaa magaalada khan yunis khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayayna muqaawamadu sheegeen inay ka dhasheen sidoo kale taangiga nooca meerkaafaha loo yaqaano ayaa lagu beegsaday qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan sidoo kale bashiirow waxaa jiray howlgallo kale oo qaraxyo iyo kamaa'in isugu jiray oo ay muqaawamadu fuliyeen Een sidoo kale bashiirow warbaahinta muqaawamadu waxay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay kooxaha muqaawamada filistiin ka soo rideen askarta sahayanada wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu umahadsanyay walaalkeen suweyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo shabeellada hoose degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulkii wilaayada shabeellada hoose iyo beesha garre oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayadaasi kulanka waxaa berber socday dowro sharci ah iyadoo ay ka qayb galeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jiray culimo salaadiin waxgarad nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee beesha gare haddaba gebagabadii waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa mid ka mid ah dadkii ka qayb galay ayaa madasha ka akhriyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ujeedo kulan wada tashi iyo dowro taariikhdu markay ahayd afartii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lixdii waxaan kulan wada tashi ah isugu yimid wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo nuqabada iyo waxgaradka beesha gare kulankaasi oo lagu dahfuray dowro diini ah oo socotay muddo dhan toban maalmood dowradaasi kadib waxaa furmay wadatashi looga hadlayay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobo hoos ku xusan kow beesha waxay isla qaadatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka laba beesha waxay ku ballantay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex nuqabada beesha dare gobolka shabeellada hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay xarakatu shabaabu mujaahidiin ee lagu naafeynaya cadowga allah afar beesha gare waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda dega gobolka shabeellada hoose inaysan ku kadsoomin dhagarrada cadowga u maleegayo shan waxaan dadweynaha baraynaa haddii aan nahay nuqabada beesha in la dardargeliyo barashada diinta allah lana badiyo furashada goobaha lagu baranayo diinta islaamka lix waxaan ballan qaadaynaa inaanan kula noolaanno beelaha gobolka deris wanaag toddobo waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo dhacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan uga maaragno gacan hoorsi shisheeye siddeed waxaan faraynaa beesha gare inay ku dadaalaan dhaqanka suuban ay shareecada islaamka na fartay sagaal waxaan si buuxda ugu soo horjeednaa wax kasta oo dhaqanka suuban wax u dhimayo toban waxaan ka digaynaa kana soo horjeednaa dhul boobka iyo haraashka dhulalka danta guud oo ay maamulada ridada ah wadaan dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan qodob kow iyo tobnaad beesha waxay caddaynaysaa inay bari ka tahay murtadiinta ka dagaalamayso magaalada qoryooley dhexdeeda qodobka laba iyo tobnaad beesha waxay ka soo horjeedaa ugana digaysaa dadkeeda xaalufi
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah allah baa mahadsan awalan wa aakhiran allahaasoo noo dhammaystiray khayrkii maalmahan noo socday si bidqaba nabad anagoo qabna caafimaad iyo sixa si nabadgelyaa noogu dhameeyey cilmiga iyo culuumtii sharciga ahayd waanu baranaynay allahaasaa mahadsan allahaasoo nicamtiisu ay badan tahay nagu ilhaamiyey hada alkhayr alkaiir islaamka diinta islaamka barashadeeda iyo kudhaqankeeda iyo difaaceeda inaan isugu nimid ee aanu ka wada tashanaynay allahaasaan u mahadnaqaynaa ilaahay waa ku mahadsan alxamdu lilah ilaahay diintan islaamka kitaabkan qur-aanka ah dad buu kor ugu qaadaa dadna hoos buu u dhigaa in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabkaa ilaahay dadna allah kor u qaadaya magacooda ilaahay baa muujinaya kor usoo muujinaya dad muuqdayna hoos bay gelayaan dulligaa ka mid a dulliga maantahayna haysta ee soomaali haysta uganda awaanta aad ujeedaan iyo kenya oo iska xoolo ah iyo etoobiya oo wuxuusha inay maantana maamulayaan oo ayagoo dalka ay kormeerayaan ka talinayaan dulli ka badan miyaa jira haddaan wax garanno dulli intaa dhaafsiisan maba jiraba in etoobiyana gumaysato iyo kenya iyo uganda iyo burundi afrikada qurunka badan annagoo muslimiinahoo dayibiinahoo fiican inay kuwaasina dusha naga haystaan ayna inagana ayna gumaystaan gabdhahana ay kufsadaan ay annaga nagu ciyaaraan sarawaadkeena ay ku ciyaaraan waa dulli baan haysta marka arrintaasaan ka cararno ooyaynagu dhicin halaagaaso aanu isdaba qabanno ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qowman hayrakum baa jirto aa ku xigto markii laydin ihaanaysto oo gaal idin dullaysato waxay doonta idinku samayso haddana ilaahay waa dad kale la imaan doona oo kuwaas ka kiciya waddanka wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-an ilaahay dad buu la imaanayaa jihaada oo ilaahay u nusreeya diintiisa adinkana waa idinka bedel qaadanaya walaa taduruuhu shay-an waxna ka dhibi maysaan waxba ka qaadi maysa ilaahay wahaakada allah meelo badan buu ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunahu adilaة calى اlmuؤminiina acizaة calى اlkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im aayaddaas baa alla ku caddeeyey haddii dadka dhan ay ridoobaan ilaahay dad buu helaya keensanayaa alla jecel ayagoo uu jecel yahay ayaguna jecel mu'miniinta u jilicsan cadowga ku ad adag jihaadayaan yujaahiduuna fi sabiili اllah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im marka aanu anagu nafteenna ku xiisaysanno islaamkaas aan naf iyo maal uhurno iyo maskax iyo caqli sidaasaan kulley waa isku ognahay jazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina moxamed markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimaadka ay munaasabadaasi ka jeediyeen nabadoonnada iyo waxgaradka beesha garre waxaan halkan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid eh waxaa noola akhriyey afar kitaab iyo muxaadaraad kitaabada waxaa ka mid ahaa arbacuuna xadiidan waa afartan xadiid oo fii dami tacasub alqabila aljaahiliya alxamdulilaahi taas ayaa aad maaragtay aan ugu faa'iidnay kitaabka labaad waa alwaajibaat oo qof kasta muslim ah maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala inuu barta diintiisa ku waajibiyey marka waajibaadkaas meeshaan u gudbaya waxaa kitaabka saddexaad waxaa waaye duruusta muhiimka ah licaamati lumma waa duruus muhiim oo caamat lumma marka insha allahu tacala kitaabkan asga isagana waan ka faa'iidaysanay wixii dhan aan maaragtay hadduu ilahay ku roon yahay aa ku qoran meesha oo aan kaga faa'iidnay duruustaas muhiimka ah sidii culummada ay noo soo gaarsiisay inaan dadkii annaga naga dambeeya aan u gaarsiina diyaar ma unahay addalaa-il fi xukmi mawaalaati ahlilishraak kitaabka aan aad iyo aad aan ugu faa'iidnay wax badan oo ishkaal inagaga jiray aan ku diirsanay intaasaan ka faa'iidnay waxaa kaloo ka faa'iidnay maaragtay suuratu tooba tafsiirkeeda raalli ahaada waxaan kusoo gabagabaynaa insha allahu tacaala inaan isla qaadano diinta ilaahay aan garab istaagno raayatul tawxiid iyo dadka ahlu tawxiidka aan garab istaagno walaayadana islaamka anaga aan ka mid nahay inaan garabkeeda buuxinno aan maaragtay xaggee reer garra aan walaayada looga imaanin dhibaatooyinka jiro waad aragtaan walaayada in naf iyo maal aan la garab istaagna diyaar mu nahay insha allah wabilahi tawfiq wasalam calaykum waraxmatullahi bismi allah insha allah wi ujeedada meesha halkan ugaana eelaanka laka maqala haddii beeshi ka rawnaa insha allahu taala hadafkan waa adyahaa wah qarsan ma aye insha allahu taala kutaabaka un kufaa'iidna wal sheeg eelaanka ka maqasheen ujeedkii hadafka uni walaaha un isla qaadana eelaanka laka maqala hadafka meesha unlunkulun ujeedkan waa cadyaha wahma qarsana wahasi sheegna gaala iyo gaala raac un beri unka nahay gaala iyo gaala raac weligaan min beri ka cashirin adduunku intii usaaho taarikhdan horey waan ogyahaa ilaa ay kare usoo sida ilbaho eene waana isku wareene eene barreer dhahtan wal ogyaha gaala ibadkaan beri ka ehene haddiyo insha allah diin la fahana intaas waana isku wareene eene eene eene horumar ay diin insha allah unka teerine in gaala unka katasoognay waana isku wareene maana malsugaa leeyihi waxaasi sheegna gaala insha allahu taala qabuuraha dhulkan qabuuryada isna qadiin burundi uganda etoobiya kenya africana insha allah kunis adirsadeen ba in wax ka qaadiyo kunis adirsadeen bacda horeen ingiriis iyona iyona iyona lingleray ona ona maraykan iyo talyaani yaa hor wax u qaadbiyeen gumaysiska deen wax u qaadeen erkanka wareegayeen waa erkanka wareegayeen dhul isadegween kuna is adirsadeen adana gaala hun batooy aad tihiin waa iska qaateen ma laha meesha insha allahu tacaala waxaasi sheegna saacadan ka ballaahotaye in dhulkan qabuurihiisana qadiin intii goor goor tahay intii goor goor tahay meesha karabaha waa isma qaleynaa beeshta in ka hadlaysa beesha kareeraha insha allahu tacala haleed wax qarsan ma aye wixii tara wax iska dhabeysaan wax leheleheedka shirin ma aye saacadan ka balaawataye kuna beenbeen ay sheeqayin qoryada ka dagaalihiin oo qabaa'ilada sheeqeen oo qoryada ka dagaalihiin gaalka iyo keensan fiirtisiyaaye insha allahu tacaala dabanaas oo socdaha intay goor goor tahay meesha karabaha ka taba amasa musluno amasaa muslim tahoy kala qadasa aad muslim muslima aad dhala adig gaalowdeen muslim ilahay waxaanu sheeg maana aan dilnaa jannis kalnaa maana aan dushidii jannis kalnaa kulliba khayras rajayna un
beeshi garre markaan usoo noqdo beeshi garre talyaani ingiriisi iyo gaalo dhammaanteed waxay ka diideen gumaysi hadda laakiin inay gumaysi ogolaadaan waktigan oo maanta casri ah ee lagu jiro wax walbana la heli karo wax walbana la maaragta maanta annaga wax walba waa heli karnaa raashiin saad gaadiid hub wax kastaa la heli karaa maanta inay u dhuglaato beesha garre gumaysi inay u dhuglaato anigu waxay kalifaya ma kasaayo waxaan fahmayo ma baba maba ahaba hadda inaan gumaysi u dhuglaano b aniga hadda maadeey ayaa la yidhaha maadeey sheekh abuukar sheekh cabdisalaan sheekh xasan cabdiraxmaan awgeyga cabdiraxmaan gowracan ayaa loo yaqaana baar dheeraa lagu gowracay diin ilaahay darteeda loo gowracay diin ilaahay darteed ayaa loo dilay oo naftiisa markaa loo dilayay marka laakiin anigoo maanta awowgeyga toddobaad oo diin loo soo dilayay inaan qaato gaalnimo maxay noqonaysaa ilaahay nama dhigo meesha allahu akbar nasiib darradaas ilaahay nama dhigo hadda waa nasiib darro cid alle ciddi gaala hadda ku hungowda anigu waxaan qabaa inay nasiib darro ilaahay aafeeyey soomaaliya maanta waxaa taagan markab janno ah markab janno wada ayaa taagan warnimay oo ninkii janno rabow markabkaa raaco markab jannada sida ayaa taagan soomaaliya maanta haddii xaqiiqda runta laga sheegayo fiiri ilmaheenna hadda markay soo toosayaan farsooli iyo gabdhaheenni markay soo toosayaan sida ay u qurux badan yihin war ilaahay kahabsada seegiyihin gabdhaha qoryooley ku soo toosayna hala fiiriyo ninkii gaalo hanqaltaagay oo gaala dulligeeda qoryooley ha noogu filan qoryooley ha taga ha soo ha soo fiiriya gabdhaha kusoo toosayaan war ilaahay diintiisa hala koryeelo ha loo kaco waxaase ahaa laba kelimo oo aad u yar oo sugaan ay wanaska bihiin lahjiga reerka oo wanaska turjumin asharaakuna unsaa qaadan iyo baraa-ada beesha qaadata oo iska turjumin saas u badnayn marka waxaa dheh lahay ehelka tuuf iyo qur-aan iyo odayaalka xarakada ul iyo diirkeedu caqiidadoo toow imaamkood nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ukhuwa aliimaaniya ka dheheysaa sida ilaahay aayad iska sheeg inama almu'minuuna ikhwa ehelka tuuf iyo qur-aan aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nabiga caqiidada alwaajibaat almutaxatimaada loo akriyey alwalaa walbaraaya qaadadeena gaal uf ay aqoonsuma iska raadiyen ardaasha soomaaliyeed oo eratiya qoryooley iyo iiqakii shalambood afgooy iyo nay afaafkakii beledooglo dhoogiin afkilisa tubaakada iyo unaansha jaad iyo cabada sigaara aakaga u qaadadeen oo caqligood siiy iyo una cadaawadan u dhexaysaa waxa u leenahaa albaaba too toobadu waa furun yahay xarakadan uniiska ergaanay hal isdhiiba wa ilaa casharakii oos weyne ka dha ti ilbakta ka dhaata ahaana cagtasa lagoo marya africom iyo urtooyda ti atnis cuntadood khanziiru cabitaangood khamrow arriga soomaaliya istareex in iyo ka dhoogiinoo amni iyo ka xaqiijiyiinoo caafimaad iyo uu noolaadin ilaahayna ma odhane unana mas ogolaan abliisikii baydhan iyo afdabeerikii musafani ooyikii ordugan iyo aqasikii xasan guurguurt waxaa ansahayaan oday oday in us aroosaay uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah wasalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeenna waxaa kulankaasi soo xiray sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose beesha garana maanta dadka matela waa kuwan afkawaanad ku hadleen bayaanna way soo saareen ilaahay subxana watacaala ha u dhabeeyo xaqiiqatan ikhwaani wixii hadal ahaa iyo xikmad ahaa culummadii iyo akhyaartii iga horreysa dhamaystirta hadafka meeshaan isku kaaya keenay waa kitaabka ilahi subxana watacala difaacitaankiisa sida gaalo iyo gaalo raacba waxaayaan ay u kulmaayaan sidii ilahi subxana watacaala nuurkiisa ay u damin lahaayeen ilahiyna subxana watacaala waa diiday axibati fillaah waxaana laga rabaa jazaakum allahu khayran sida cadowga ilaahay subana watacaala ay ugu shiraayaan diintaana inay demiyaan in anagana ugu shirno oo muslimiinta macooda aan noqono oo dhinaca aan deganahay aan islaamka looga soo dhicin garana horey way u ballan qaadeen jazaahum allahu khayran haddana way ballan qaadayaan jazaahum allahu khayran ilaahay subana watacaala ha waafajiyo xaqa sida cadowga ilaahay subana watacaala iga wada jiray anoola dagaalamayaan muslimiin haddaan nahayna inaan anagoo wada jirno waxaan cadowga ilahay aan la dagaalano arrintaas waa ku ballanay ree garre waxay noo ballan qaadeen ilaahay subana watacaalana u sheegeen muslimiintayna markhaati ay ka tahay inaan xaggooda muslimiinta looga soo dhiceynin waa ballan ilaahay alla gasheen ilahay subana watacala ha idin waafajiyo inaad ka dhabaysaan annagana waa idinkugu duceyneynaa garabkiinana waa nahay jazaakum allahu khayran tan kale aan daarmay waxa weyan ikhwana ilahna barakeeyo maadaama mas-uuliyiin la yahay oo reerkii hogaanka meesha uu fadhiyay waxgaradkoodii in dadka diinta ilaahay la gaarsiiyo dadka maanta waxyaalaha dillooday oo mogtahay ay u fahmi laayihiin xabiibkooda iyo naasirkooda iyo kooda makhduulka ay u fahmi laayihiin waa jahliga daashaday dadka marka in loo dadaalo oo diinta ilahi sa la gaarsiiyo sidaa uga qayb qaadateen xamladii dacawigeed ee deegaankiina ka jirtay oo odayaashay u horkaceen inaa waaya meeshaas nurkaas inaga demin oo dadka dacwada la gaarsiiyo horena waa ku wada ballanay dukumiintiyada hadda aan kala qoranin waa noogu jirtaa dadka in dacwada la gaarsiiyo oo diinta ilahi subana watacala la nashriyo oo maraakiista iyo madaarista ee deegaanada ay ku bataan intaas insha alla tacaala waa dardaarmi lahaa wixii dardaaran ah culummadana way noo dardaarantay haddii odayaashana dadka muslimiinta hortooda ka ballan qaadeen ilahay subana wataala ha u rumeeyo ilahay subana wataala waxaan u weydiinaynaa beesha aan u baryaynaa inuu barakeeyo culammadooda iyo akhyaartooda iyo ehelkooda kulli inuu barakeeyo xifdiyo ilahay subana wataala diintooda ha u xifdiyo deegaanadooda iyo xoolahooda cudurrada ilahay subana wataala ha ka qaado intaas ayaan insha alla ku gowgobaysanaynaa hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تعالى